بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودرسيني شناط كتابك سفينة الصلاة kana bilaabmaya qowlka uu leeyahay musanifku raxmat ullaahi calayh wa ama arkaanu asalaati fa tiscata cashar wuxuu halkan musanifku ka gelayaa salaada arkaanteedii ama waaxiyaheedii lagama maarmaan ka ahaa ee qofku inuu la yimaado keliya salaadiisu ay ku asaxaysay hadduu la iman waayana salaadiisu aanay jiraynin wuxuu yidhi arkaantaasi waa sagaal iyo toban ama waaxiyaha salaada ee daruuriga ah ee la-aantood salaaddu aanay jirayni sagaal iyo toban weeye kutubta qaarkoodna waxaad ku arki doontaan iyagoo afar iyo toban leh qaarkoodna iyagoo saddex iyo toban leh marka waxba khilaaf saasa maahay qaarna wuxuunbay isdhex gelinayaanoo qaar bay isku mid ka dhigayaan qaarna way kala tirinayaan una waa istegayaan alwalu rukniga koobaad anniyatu waa niyadii in qofku uu niyeeyo salaadii oo haddii aan la niyeyn salaadi ku asixi mayso sideen loo niyeynin laba siyoodba way ku dhici kartaa in adigoon isogeyn un aada salaad gasho adigoo salaad ku jirun aada is aragto qasadkaagu mabuu ahayn inaad salaad tukato laakiin haddana adigoo ku jirun baad is aragta marka waxba kuma jirtide waad iska foorfoorarsanaysaa taasi salaad maaha kol haddaanad niyoonin sidoo kale salaaddu hadday salaadihii shanta ahaa tahay ama sunnayaashii magaca lahaa hadday tahay ee cayinaa waa inaad magaceedii u niyootaa duhur inaad tukanaysa waa inaad niyootaa inaad casar tukanayso hadday casarkii tahay waa inaad niyootaa tii maqrib hadday tahay maqribkii inaad tukanayso waa inaad niyootaa haddii laakiin inaad tukanayso un aad niyooto hadhowna maqribba ha noqoto un aad tidhaahdo iska noqon mayso sidoo kale hadday faralkii tahay waa inaad faralnimadiina aada iyadana u niyootaayo salaadii maqrib ee faralka ahayd inaad tukanayso waa inaad niyootaa oo kuma filla bay culammada madhabku leeyihiin inaad tidhaahdid uun salaaddii maqrib baan tukanaya unaad qalbiga ku qabato haddaanad raacinin oonad qalbiga ku qaban inay tii faralka ahayd tahay kuguma fillaanayso maxaa yeelay salaadda maqrib mararka qaarkood sunnayba iska noqotaa ama casarku ama duhurku sunnayba iska noqon karaan oo siday u noqon karaan waxa weeye qofkii intuu soo tukaday haddana jamac kala helay oo tukanaya maxaa u sunno ah inuu la galo iyagana muxuu niyoonayaa dee salaaday tukanaya hadday duhur tahay duhur buu niyoonaya hadday casar tahay casar buu niyoonaya laakiin maxay ku kala duwan yihiin tan iyo tii aad guriga kusoo tukatay dee taasina faralkii bay ahayd tanina waa duhur sunno ah bay noqonaysa haddaba si labadaa iyagana loo kala sooco waa inaad niyootaa salaadii duhur ee faralka ahayd waa inaad qalbiga ku qabataa anniyatu niyadii bilqalbi qalbiga laga niyoonayey niyadii qalbiga laga niyoonayey ayaa rukniya marka niyadu waa qalbiga ta ruknigii qalbiga weeye afka iyo meel kale toona waxba lagama niyoodo waa ujeeddadu waa qalbiga fa yuxdiru fii qalbihi qalbigiisa wuxuu ku soo xaadirinayaa ficla asalaati inuu salaad tukanayo salaad samaynayo inuu tukanayo waa inuu niyada ku qabto haddaanu niyadaba ku qabanin inuu tukanayo dee nin iska foorfoorsaday buu noqonaya wa yucabaru canhaa haddii hadal loo bedelo waxay noqon lahayd oo maarata cibaaradeedu ay noqonaysaa biusallii waan tukanayaa hadduu afka inu wax ka yidhahdo u baahdo ficlu salaadkii niyada ahaa hadduu afka ka muuji is yidhaahdo maxay noqonaysaa waan tukanayaa saasay noqonaysaa marka intaasood qalbiga ku qabatay weeyaan ficlu salaadka inaad niyootay waajibka iyo waan tukanayaa baad qalbiga ku qabanaysa afka haddaad ka tidhaahdo waan tukanayaa bay noqonaysaa wa yucabaru canha weedha u dhigantaa haddii maaratay afka lagaga dhawaaqo biusalli usalli wey wa yuxdiru fiihi waxaa kaluu qalbiga ku xaadirinayaa uu maaragtay waxa weeye ka niyoonayaa fardiyatahaa salaadani inay faralkii tahay wayucabaru canhu haddii hadal loo bedelo wuxuu noqonayaa isaguna bifardi usallii farda saasay noqonaya tii horena usallii bay noqonaysaa tanna farda salaaddii faralka ahayd baan tukanayaa wayuxdiru fiiha fiihi halkaa fiihaa baa ii qoran wayuxdiru fiihi waxa kaluu qalbigii ku xaadirinayaa tacyiinahaa salaadaasi haddana magacowgeedii iyo caynteedii wayucabaru canhu isagana weedha u dhigantaha waxa weeye biduhri duhur baa laga cabiri aw ilcasri ama casr baa laga cabiri aw ilmagribi ama magrib baa laga cabiri aw ilcishaai aw isubxi markaa waa saddexdii arrimoodon sheegnay inaad tukato waa inaad niyooto salaadu noocay tahayna waa inaad qabato maskaxda ku qabato inay tii faralka ahayd tahayna waa inaad niyada ku qabato intaasaad markaa israacinaysaa niyadii markaa way ku saasay kuugu dhan tahay allahu akbar baad raacinaysa فإذا حضرت هذه الثلاثة صدح لاسي مركي يسوغو تماد في قلبه قلبه سا قلبه صدح دابا كقبته أيو قال وحو أرنا يا الله أكبر صدح دابا مركو قلبه كقبته الله أكبر بو أرنا يا يدنا واركن سيدا إنه إمام دوت أفكو كأرنا يا يد غير غافل عنها مركو الله أكبر ليه ياي waa inaanay maskaxdiisa ka maqnayn salaaduu tukani saddexdii aynu soo sheegnay waa inay maskaxdiisii jooga ay maarata wax weeyaan ku jiraan oo qalbigii qalbigii waa inay saddexdii ku jiraan marka uu marka allahu akbar odhanayo wayaziidu wuxuu ku dari intaa istixdaara inuu qalbigii ku xaadiriyo ma'muuman qof la tujinayo inuu yahay ma'muuman markaa la nasbin karaa iyadoo xikaayo loogala jeedo haddii ma'muumin la yidhaho la jaro la hoos dhigana waa caadi ma'muum inuu yahay qof la tujinayo inuu yahay ayuu ku intaa ku siyaadinoo qalbiga uu ku qaban in kaana fii jamaacatin ama in kaana jamaacatan in kaana yusalli jamaacatan hadduu jamac ku tukanayo hadduu jamac ku tukanayo qalbiga waxaa kaluu saddexdii raacini inuu ma'muum yahayoo la tujinayo ama inuu muqtadi yahayoo imaamka uu ku xidhan yahay ama inuu jamc la tukanayo xataa inuu mamuum yahay hadduu niyoodo inuu jamc la tukanayo waa ku filanta inuu jamc la tukanayo waa inuu markaa niyeysan yahay markaa kii mamuumka ah afartaasaa laga doonaya kii imaamka ahaa isaga saddexda horun baa laga doonaya kii keligii tukanayeyna isagana waxaa laga doonayaa saddexdii hore athani rukniga labaad takbiirat lixraam waa allahu akbar tii salaada lagu xidhanayay وهي الله أكبر الله أكبر إنه قفل كل واقع سيدة ذا كل واقع لحن كان أوكا إلالي ساسي صلاة كوكو تنتا أفكار لك كل واقع وإنه يمن دونتا أركان تفعل لك لما أنت نعرف كلا رقاقاتي يقف اسم قشيو وإنه يمن دونتا الثالث ركنك صدحات قراءة الفاتحة في القيام وإنه فاتحة أقريو isagoo taagan faatixadu waa rukni salaadu asixi maysa la'aanteed marka waan faatixadii aqriyo halkee lagu aqriyaya iyadoo la taagan yahay mar hadday salaaddii faral tahay salaaddii faralka ahayd adigoo taagan waa inaad aqrido faatixada dadka qaarkood baa wuxuu samaynayaa waa in aada loogu baraarugo غير المغضوب عليهم ولا الضالين markuu siilayahay waa basiir rukuucayaaba liinti nuunkii isagoo rukuucdii markaa waxa weeye kuma sii dhow ama rukuucayba ayuu nuunkii ku dhawaaqay taa maxaa ku dhacay faatixadiisii oo dhammi dee sare joog kuma iman qayb faatixadii ka mid ah ayaa sare jooggii aanu kula imanoo salaaddu u asixi mayso waa inuu bismi illaahi raxmaan raxiim bilowgeeda ilaa iyo waladaaliinta isagoo sare taagan oo jooga oo aan waxa weeye rukuucin waa inuu la yimaado qiraa'atu lfaatixati faatixadii in la aqriyo fi lqiyaami sare joogna lagu aqriyo الرابع الركن أفراد القيام سرجوق لفتي سبا يسقنا الركن إن قدر وهدو أود ليه صلاة دي فرل كاهيد إن أسر استاكتو أو تكبيرة الإحرام كي الله أكبر تي أدقو سرجوق آد لتماضو فاتحة دينا آد أقرد أدقو سرجوق سرجوق قاسي يسقنا الركن وي لكن لكن وكي أودي كي أن أودي دي فردي بو كنتو كني كي أن أودي فردي بو كنتو كني أما كرسي هكو فريستو ama dhulkaba ha fadhiisto kolba siduu awoodo walow bixablin buu yidhi hadduu doono sara jooggaasi haba ku yimaada xadhig iyadoo la cuskaday ama la qabsaday aw muciinin ama qof la taageersaday taageere ah fii salaati alfardi buu maarata qiyaamkani rugni yahay salaaddii faralka ahayd salaaddii faralka ahayd qofku waa inuu sara joog ku tukado sara joog waa hadduu karayo karitaankaasi ama iskii baaba u karayaa ama inuu wax ku taageersado ayuu u karayaa markaa dee ka dhici maayo hadduu intuu qof maarata la garab galo uu deetna sidaa ku tukan karayo qof taageera ama xadhig uu qabsado uu ku istaagi karayo iyadoo aanay mashaqo iyo culays ku ahayn waa inaanay mashaqo iyo kadeed ku ahayn hadday kadeed ku tahay iska fadhiisanaya inuu xadhig qabsado haddaanay kadeed ku ahayn ama qof uu ku taageersada aanay kadeed ku ahayn waajib buu noqonayaa sara joog buu ku tukan oo yacni markii faatixada aqriyaya allahu akbar tiiba sara jooggaasuu kula iman الخامس الركن الشنات الركوع ركوع دي وين بأن ينحني وإنه فورصد من غير إرخاء ركبتيه إساقون كلبها أون سيد ديني آه فورصد مركب الله هاي إسقابي أون ما هنتد كلبها سيد دي صوت إسقابي صوت دي مركب ما ما ما تركوعين والله يا باين وضحوقا سوق الله عطوت فورصد لكن دي كلبيهم بات سيد دي صوت كلبيهم بات نادع عصي أو دبعيسي إرخاء هو الدبعينت jilbihii markaad dabciseed iyagii hoosu dhigtay waa qof isyar gaabiyey unbaad noqotay sidaa rukuuc lama yidha markaa bi an yanxani waa inuu fararsado min hayri irkhaa'i rukbatayhi isagoo aan jilbaha dabcinayn oo aan sii daynayn ina jilbuhu sidoodii ay isaga taagan yihiin oo labadii dhudhun ay iska qumaati u taagan yihiin waa inuu markaa foorarsado xataa tanaala ilaa ay ka gaadho raaxataahu labadiisa calaacal ama labaabaco rukbatayhi labadiisa jilib waa inay gaadhayso waa inuu soo foorarsado isagoo aan lugaha dabcin ilaa heer gacmihiisani hadduu ku qabo is yidhaahda jilbaha ama gaadhsihiisna ay gaadhayaan inuu gaadhsiiyuu jilbaha gacmaha ku qabtaa waajib maaha laakiin foorarkaa lasoo foorarsanayo ilaa heer gacmaha iyo jilbuhu isgaadhi karaan ayaa waajiba markaa daba isgaadhkii wuxuu ku iman karaa de inuu qofku intuu isyar dabciyo jilbihii dabciyo uu soo markaa isa soo gaabiyo jilbihii markaa gacmaha wuu la gaari karaa laakiin taasi dee tii la doonayey maaha qofku isagoo saani lugihiisi ay u taagan yihiin waa inuu soo foorarsado markuu soo foorarsado deetana gacmihiisii ay jilbaha gaadhayaan alrukuucu rukuucdii markaa rukuucdii waa maxay waa in la foorarsado ma foorar oo dhan ba may foorar ilaa heer gaadhaya weeyaan in yaru inaad madaxa soo dudo rukuuci kuu noqon mayso waa inaad isa soo waxa weeyaan foorariso ilaa labadaadii gacmood ay jilbaha gaadhay bian yanxaniya inuu isfoorarsado min hayri irkhaa'i rukbatayhi isagoon jilbaha uun dabcinaynin xataa tanaala raaxatahu rukbatayhi ilaa iyo labadiisa gacmood ama labadiisa baabaco ay gaari karayaan labadiisa jirib inuu ku qabtaana waa sunno asaadisu rukniga lixaad aطuma'niinatu fiihi waa in lagu xasilo rukuucdii waa in lagu xasilo markaa ku-xasilaadii siday ku imanaysaa kuxasilaadii waxay ku iman karaysaa waxaad ku qiyaasi karaysaa laba qodo laba arrimoodba midbaa fuqahadu ay sheegaan waa tan inoo sheegayoo midba iyadu xadkeediia waa maxay bian tanfasila waa inay ka soocan tahay xarakatu huwiyihi dhaqaaqii soo foorarsigu can xarakati rafcihi dhaqaaqii koru kaca waa inuu ka maaragtay uu ka soocmo oo wataskuna ay weliba xasisho acdaa'uhu xubnihiisu kulluhaa dhammaanteed tuma'niinadu ama xasiliddu waa maxay waad soo foorarsanayso waad soo hoobanayso dhaqaaq baad ku jirtay dhaqaaqaa aad ku jirtay iyo dhaqaaqii kicitaanku waa inaanay isku xigin ay wax u dhexeeyeen waxaa u dhexeeyeyba markaa tuma'niinadii noqonaya soo hoobadkii iyo koru kici waa inay wax u dhexeeyeen markaa muddo waa inay udhexaysay kala saaraysa oo faasil noqonayso kala soocays soo hoobadkii iyo iyo korukicii wax u dhaxeeyey waa inuu jiro oo muddo aad halkaa ku yar hakatay hakadkaa ayaa tuma'niinada la yidhaahdaa xubnahaagiina ay xasilayaanoo dhaqaaqii ay markaa waxa weyaan intaa aad dhaqaaqii ka intood ka dhammaatay soo foorarsigii aanad korukiciina bilaabin ead halkaa ku hakatay ayaa tuma'niina la yidhaahdaa waxaa kaloo qaarkood ku qiyaasaan in subxaana allah la odhan karo oo kale inta subxaana allah la odhan karo inuu qofku ee wax weyn rukuucsanaado بأن تنفصل ويحصل أما طمأنينة inay ka soocanto oo ay ka baxsanaato xarakatu huwiyihi xarakadii ama dhaqaaqii soo hoobadku can xarakati rafcihi dhaqaaqii koru kaca wataskuna ay xasilaato acdaa'uhu kulluhaa xubnihiisa oo dhami asaabicu rukniga toddobaad alictidaalu waa sara joog ama ka noqosho in laga noqdo rukuucdii ictidaal in qofkii uu markaa caadi iska dhigo si muctadila inuu markaa waxa weeye inuu joogsado oo qumaati iska dhigo ictidaalku waa qumaatinimo in qofku qof qumaatiya noqdo marka bian yantasiba qaa'iman ictidaalki wuxuu ku imanayaa inuu markaa qumaati u istaago intisaabku waa inuu qofku uu istaago weey qaa'iman xaaluu yahay mid taagan waa inuu markaa si qumaatiya uu u kaco oo uu istaago ayuu ictidaalkii ku imanayaa waa qofkii sarajoog ku tukanayay hadduu fadhi ku tukanayeyna waa inuu sidii uu markii hore ahaa ku noqdo dee athaaminu rugniga sideedaad aطuma'niinatu fiihi ictidaalka laftiisana waa in lagu xasilo kamaa dakarnaa fi rukuuci saan rukuucdaba ku sheegnay ayuu kana ugu xasilayaayo markuu soo kacay waa inuu halkaa waxoogaa ku xasilo oy kala baxsanaadaan dhaqaaqii soo kicidda iyo dhaqaaqa hoobadkee sujuudda loo hoobanayo waa inaanay isku xigina wax u dhaxeeyey uu jiro kaasaa طuma'niino markaa noqonay aلtaasicu rukniga sagaalaad الsujuud الأwalu waa sujuudda koobaad bian yadaca waa inuu dhigo jabhatahu wejigiisi jabhadu intaa wejiga qeybtiisaa sare ayaa jabha la yidhaahdaa markaa jabhada wax kamida wey gebigeedu inay dhulka wada qabsataa khasab maaha jabhadaa qayb ka mida waa inuu dhigo dhulka makshuufatan iyadoo bannaan oo aanu qofku cumaamad ama koofiyad ku daboolin sidaa haddaad ku tukanayso sujuuddii kuma xasilayso oo koofiyaddii dee maad dhigin waxaan jeedaa wejigii dhulka maad dhigin koofiyaddii baad dhigta waxay la mid noqonaysaa bay culimmadu leeyihiin adigoo gacantaadii markaad dhigtay un gacantii ku dul sujuuda koofiyaddan aad xidhan tahay waa wax adigii kaa miday noqotay ilaan adigii bay ku raacraacaysaa adigii bay kaa mid noqotay adigay kula socotaa dhulka lama socoto iyado dhulka inaad dhulka ku sujuuddaa la doonaya ama dhulka wax raacsan marka dhulkii maxaa raacsan dee waxaa dhulka yaalla ee aan adiga ku raacraacayn waxaan ku raacraacayaana adigiibuu kula socdaa waa ciddii sujuud wa meeshan labaa kala baxsanoo qofkii sujuudayay iyo wuxuu ku sujuudayay waa inay kala laba yihiin marka haddaad koofiyaddii un aada dul dhigto dee koofiyaddii un baad ku sujuuday koofiyaddiina adigii un bay kula socotaa sidii qof gacantiisii ku sujuuday oo kaluun baad noqonaysaa gacanta haddaad ku sujuuddo adaad gacantii dhulka dhigto aad gacantii markaa madaxana dul dhigto sidaa sujuudi kugu xasili mayso tana la mid bay noqonaysaa bay leeyihiinoo sidaa markay tahay ee wejigii aanu bannaanayn sidaasi sujuuddii kuma filla bian yadaca waa inuu dhigo jabhatahu halkaa markaa wejigiisa qaybtiisaa sare wax ka mid ah makshuufatan iyadoo faydan oo aan waxba markaa ku qarsoonayn calaa musallaahu waxa uu halkaa uu duldhigayaa jabhadaasi waxa uu ku tukanayo ama dhulkiiya ama sajaadii uu ku tukanaye mutaxaamilan calayha isagoo waxoogaa isku qaadaya culayskiisa culayska madaxiisa ku sii daynaya waa inuu waxoogaa isku sii daayo waxaa la diidayaa markii aad sajaaddii dul dhigto inaad dul dhigto unoo taabsiiso uun ha taabsiinine madaxa ku sii daa saasaa taxaamulka uu sheegaya inaad madaxii sii dayso oo hadduu wuxuu ahaan lahaa baa la yidhi furaash iyo wax lamid ahoo diismaya dee waa in markaa uu diismayo markaasaad isku sii daysay laakiin inaad taabsiiso uun sujuud lama yidhah baa la yidhi sujuud waxaa la odhanayaa markii aad ku sii dayso madaxii meesha mutaxaamilan calayha isagoo markaa isku xambaaraya yani isku sii daynayo madaxiisa meeshii ku sii daynaya qaliilan ku cadaadiyo xoog ugu cadaadi laguma lehe waxoogaa un baad ku sii daynaysaa ilaa heer aad markaa waxa weeyaan diisi karto haddii wax diismaya ay tahay calaa gayri mutaxarikin waxaan uu markaa dhigayo wejigiisa uu dul dhigayaa waa inuu yahay wax aan ku dhaqdhaqaaqayn isaga dhaqdhaqaaqiisa oo hadduu doonayo aanu koofiyaddiiba ahaane haddii cumaamad uu xidhan yahay ama go iyo waxbuu go iyo waxbuu huwan yahay sidaa markuu markaa u foorarsado go-ii qeyb ka mid ah ayaa dhacaysa oo marka halkii uu ku sujuudayay tegaysa markaasuu gu'ii ku dul sujuudayaa taana la yeeli maayo waayo gu-u dharkii aad xidhnayd unbuu la mid noqo marka waxaan uu dhaqdhaqaaqiyo adiga dhaqdhaqaaqaagii uu raacraacayo wax adigii kula socda ayuu noqday wax kaa harhsan iyaa la doonaya inaad ku sujuuddo calaa gayri mutaxarikin waa inuu ku dul sujuudo oo wejiga dul dhigo wax aan ku dhaqdhaqaaqayn isaga dhaqdhaqaaqiisa raafican isagoo weliba kor u qaadaya qofkaa sujuudsani cajiizatahu salkiisa iyo wamaa xawlahaa inta la hareera calaa mankibayhi waa inay ka sare maraan labadiisii garab wa yadayhi iyo labadiisii gacmood wa ra'sihi iyo madaxiisiiba maxaa la diidayaa inuu qofku iskoglo oo markaa salkiisii iyo madaxiisii ay sinmaan waa in salkii uu ka sarreeyo jidhka intiisii kale waxa ugu sarreeyaa salkii uu noqdo iyo dhabarkaa markaa waa intaa yar dhabarkeed ku dhowe la hareerta ah madaxii iyo garbihii waa inay ka hooseeyaan markaasaad sujuudday haddii kale ood markaa waxa weeyaan iswada riddo uun maad sujuudin oo waxaa sujuud lama yidhaahdo waajibkuna sujuud buu ahaa markaa waa in salkaagii uu ka sarreeyo madaxii iyo garbihii labadaba iyo dabcan gacmihii de gacmihii dhulka iyo wala oolaya raafican isagoo ah buu yidhi mid kor u qaadaya cajiizatahu salkiisa iyo wamaa xawlahaa inta markaa la hareer ah baryihii iyo intiida markaa waxa weeyaan ka agdhoweyd calaa mankibayhi labadiisii garab bay ka sarraynayaan wayadayhi iyo labadiisii gacmood wa ra'si iyo madaxiisii wa bian yadaca waxaa kaloo sujuudi ay ku imanaysaayoo iyadana raacsan bian yadaca inuu dhigo juz-an qayb min kullin mid kastaba ka mid ah oo min rukbatayhi labadiisii jiliba iyo wa min baatini kulli kafin labadiisa kaf ama labadiisa culur mid walba boggiisaasi qayb ka mid ah iyo wa wa min baatini asaabici kulli rijlin iyo faraha lug kastaba boggeeda iyagana wax ka mid ah inuu markaa dhigo intaasoo dhan baa la doonayaa sujuudi sujuudi waxaasoo dhan bay u baahan tahay wejigiioo bannaan inaad dhulka dhigto ama musallihii aad ku tukanaysay iyadoo weliba waxa aad dul saar waxaa wejigaaga uu dul maarata aad dul dhigaysaa uu yahay wax aan adiga ku raacraacaynin salkaagii waa inuu ka kor noqdo madaxaagii iyo garbahaagii waa in dhulka ay yaallaan gacmihii calaacasha wax ka mid ah wax ka midihii waa inay yaallaan jilbihii labadii jilib mid walba labadii gacmood mid walba wax ka midihi waa inay yaallaan labadii jilibna mid walba wax ka midihi waa inuu dhulka yaallo labadii lugoodna iyagana calaacashooda ama muxuu ahaayey xagga markaa boggooda wax ka midihii farihii maaragtay lugaha boggooda waa in wax ka yaalaan lug walba ay dhulka ka yaallaan markaa labadaa lugood iyo labadaa jilib iyo labadaa gacmood iyo wejiga toddobadaa cudwi ama xubnood weeyi sujuuddii waajibka ahayd toddobadaa xubnood waxaa la doonayaa in mar laga wada helay oo isla wada jireen haddii markaa mararka qaarkood dadka qaarkood waxay samaynayaan markuu sujuudo intaanu lugihii inta maarata intaanu gacmihii hadduu doono aanu wada dhigin ayuu lugihii mid qaadayaa labadii lugood buu isdul saaraya kolkaasuu gacmihii dhigaya waxaa laga yaaba hadduu doono inuu haddana lugihii kala qaado oo caadi u wada dhigo laakiin gacmihii uu haddana wax kaga shaqeeyo oo maarata gacmihii mid ahaan ka qaado toddobadii haddaan hal mar la wada helin oo aanay wada joogin sujuudi kuuma jirto haddaad doonto mid walba dhig laakiin iskumay wada gaadhin kol haddaanay isku wada gaadhin toddobadu hal mar inay isku wada gaadhaan baa la doonaya markay isku wada gaadhaan ayay sujuudi ku xasishay wa bian yadaca markaa waa inuu dhigo juz-an wax oo min kullin mid kasta ka mid ah oo min rukbatayhi labadiisa jiliba iyo wa min baatini kulli kafin labadiisa kaf mid walba boggiisa wa min baatini asaabici kulli rijlin iyo markaa lug kastaba faraheeda baatinkooda wax ka mid ah oo iyaguna boggii ah alcaashiru rukniga tobnaad aطma'ninatu fiihi sujuuddii toddobadii xubnood oo dhulka wada yaalla waa inuu haddana ku xasilo kamaa dakarnaa fi rukuuci qaabkii aynu rukuucda ugu soo sheegnay oo kale waa inuu ugu xasilo toddobadii oo dhulka wada yaalla waa in طma'ninadiiyo xasiloonidiina la helaa الحادي عشر ككوب يتمنات الجلوس بين السجدتين لبدا سجودود فدغا ودخهيا ايا اسغنا ركنيا بان ينتصب وان قمات نقضه جالسا حال يهي مد فديا وحو قمات نقنيا اسغو فديا اي بك دي اسما تاغيو marka maxaa la diidayaa inaad madaxu dhulka intaad ka soo yar qaado aaladana ku celiso soo dadka qaarkood sameeyaan madaxiibu dhulka ka soo yar qaadayaa isagiyo foorarunbu haddana noqonaya muu fadhiisanta lam yantasib qumaatin muu noqon waxaa la doonaya markaad sujuudi ka soo kacdo si qumaatia inaad usoo fadhiisato ood markaa kadib طma'niina haddana aad la timaado markaa kadib aad markaa sujuudi kale la timaadi aلثaanي caشhaرa ka labayo tobna aطma'niinatu فيi waa kaas fadhigii laftiisana qumaati markaad usoo fadhiisato haddana xasilooni baa lagaa doonaya haddii qofka ku arkaya uu ku arkaya un adigoo saa usoo kacaya iyo haddana adigoo noqonaya un wuu ku soo eegay xaalad aad xasilooneedba may jirin soo kicid iyo noqoshun bay ahayd imanka maxaa udhexeeya sidaa iyo sidaa saasuu ahaa saasuu mu noqdo marka maxaa la doonaya sidaa markaad usoo kacdo xoogaa inad saa ahaato haddana kadib aad markaa noqoto aلثaaliثa caشhara ka saddexiyo tobnaad الsujuud الثaanي waa sujuudii labaad مثل السجود الأول فيما مر فيه ها أس... سجودا لبا وسيدي سجودي هورو كلو ما نقونيسا دي waxa la yiraahdo waxaynu ahkaam soo sheegnay halka inagu soo maray oo dhan bay kala mid tahay الرابعة عشرة ركنك أفرية تبنات الطمأنينة فيه وإن لغو حصله سجود اللباد إيضا ندي كما ذكرنا في الركوع طمأنينة قاب كي تهينا ركوع دي بينكو سوى شيقني وي الخامسة عشرة كشنية تبنات الجلوس الأخير فدق أضم بي صلاة أتحياتك أضم بي أتكو أخريس منتصبا استقلفتي سنوين قمات النقطة دي وأنا قلع سنة السادسة عشرة كلحية تبنات قراءة التشهد فيه وأنا أتحياتك أقرضه فدق أضم بي أتحياتك أتحيات المباركات إلى آخره وأنا أقرضه السابعة عشرة كتطبية تبنات الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد التشهد في القعود وإن النبي كصل لذا عليه الصلاة والسلام التحيات كي مركات أقردي كذب أدقوا ولي فرديا أدقوا ولي فرديا وإن التحيات كي صلي النبي عليه الصلاة والسلام لاتماض وأقلها صلي النبي وحوير اللهم صل على محمد انت سوير التحياتك سقنا دوالله قرنا وإن وضع أقردوا ما يسوق waxyaala yaroo laga tegi karaa way jiraan kutubta dambe insha allahu tacala ku arki doonta athaamina cashara ka sideed iyo tobnaad assalaamu waa salaantii salaadda lagaga baxayey bacdahaa arkaantaa dabadeed markaad intaa la timid inaad markaa salaantii la timaado fi lqucuudi waxaad kula imanaysaa salaantana fadhiga adigoo weli fadhiya waa inaad salaantii la timaado wa aqalu waxa ugu yar assalaamu calaykum intaasaa ugu yar marka assalaamu keliyama odhanaysid waraxmatullahi inaad raaxaysaa way fiican tahay laakiin assalaamu calaykum haddaad lati la timaado intii waajibka ahayd waad la timid baa laleey ataasica cashara rukniga sagaal iyo tobnaad wuxuu yidhi atartiibu waxa weeye waa tartiibtii isku xigxigsiintii bian yaatiya waa inuu la yimaado biniyati niyadii horta maca takbiirati takbiiradiina uu ku xiro uma alfaatixati haddana faatixadii ula yimaado fi lqiyaami intaasiba qiyaam buu kula imanaya isagoo saro jooga uma rukuuci uma rukuuci haddana rukuucdii buu la imani maca طma'niinatihi isagoo markaa ku xasilayana uma اlictidaali haddana wuxuu la iman markaa ka noqoshadii rukuucda maca طma'niinatihi isagoo طma'niinadiisina la socoto uma sujuudi اlawali waxaa kaloo haddana la iman sujuudii koobaad maca طma'niinatihi isagana way la socotaa uma اljuluusi bacdahu haddana fadhigii ka dambeeyey maca طma'niinatihi uma sujuud الثaanي haddana sujuudii labaad maca طma'niinatihi isagana طma'niinadiisi bay la soconaysa fahaada tartiibu awali ragcati ragcaddii koobaad saasay kuugu tartiibsantaha uma yaأtii haddana wuxuu qofku la imani bibaaqi rakacaati ragcadihii kale milahaa xaalayhin iyadoo kale qaabkaasoo kale iyagana ula imani ilaa annahu laakiin laa yaأtii fiihaa iman maa la iman maayo ragcadaha dambe biniyati niya cusub dee samayn maayo wa takbiirati اlixraam takbiirat lixraamna laga dooni maayo la iman maayo hadduu la imaado salaad way kaga buraysa faidaa tamat markay haddaba u dhammaato rakacaatu fardihi ragcadihii faralkiisu markay u dhammaadaan jalasa اljuluus alakhiir atixyaadkii u dambeeyey ayuu datna u fadhiisanaya uma qara'a atashahuda fiihi atixyaadkii aynu soo sheegnay ayuu halkaa ku aqriyaya uma salaa calى اnabiyi salى اllahu عalيه wasalama nebigii buu haddana ku salaamiyo qaala wuxuu odhan allahuma salli calaa muxamadin intaasaa waajibkii yahay inta kale hadduu sii raaciyana waa sunniin uma qaala markaa kadib buu odhani assalaamu calaykum sidaa markuu yidhaahdo arkaantii salaadiisa wuxuu ula yimid qaab tartiibsanoo tartiibtii saxda ahayd ah haddaba waa arkaanu salaati salaadda arkaanteedu halaaثatu aqsaamin saddex qaybood wey alawalu ka hore qalbiyun waa mid qalbiga lagala yimaado wa huwa niyatu faqad kaasi waa niyada arkaantii saddex qaybood bay noqonayaa saddexda wax qalbiga lagala yimaado iyo wax afka laga yidhaahdo iyo fal la sameeyo saddexaasa u kala qaybsamayaa haddaba kii qalbigu horreysiiyey kaasi waa mid quro oo waa niyada wa sharuhaa niyadii haddaba waxaa u shardiya an takuuna maca takbiirati اlixraami inay niyadaasi jirtay markaad salaadda xidhanaysay markaad salaadda xidhanaysay niyadaasi waa inay jirtay wa an takuuna fi اlqiyaami mar hadday sidaa tahay dee waxa wey sara jooggii waa inaad niyadaa markaa kula timi oo adigoo sara jooga markaad takbiiratulixraamka la imanaysay dee waa in niyadaasi ay jirtay wey athaani rukniga labaad ama qeybta labaad dheh alqowliyatu alarkaanu اlqowliyatu waa waaxyihii ama arkaantii qowliga ahayd ee afka odhaahda ahayd wa hiya khamsatun shan weeyi takbiirat اlixraami awala asalaati takbiirat lixraamkii salaadda lagu bilaabanaya allahu akbar lo odhanayo wa qira'aة اlfaatixati fii kuli ragcatin ragcad walba faatixadii la akriyay wa qira'aةu tashahudi atixiyaadkii u dembeeyey wاsalaatu calى الnabiy calayhi الsalaatu wasalaam salligii nebiga wاsalaamu aakhira asalaati iyo assalaamu calaykum tii salaadda u dambeysay wsalaamu calayhi buu ii qoraya calayhidaasi ma jirto wاsalaamu aakhira asalaati salaantii salaadda ugu dambeysay shantaasaa qowla allahu akbar faatixo atixiyaadkii salligii nebiga iyo salaanta shantaasina waa qowli wuxuu yidhi halaaatuhaa fi اlqacdati اlakhiirati saddexdan dambe weeyaan saddexdooduba waa saddexda dambe e fadhiga u dambeeyay dee ahaanayaan saddexdan u dambeeya maxay ahaayeen qira'aة الtashahud wالsalaatu calى الnabi wالsalaam saddexdaa halkee lagula imanayaa dee fadhiga u dambeeya haddaba intanaa muhiime wuxuu yidhi wa sharطu haadihi اlkhamsati shantani waxaa u shardi ah shantan an yusmica nafsahu qofkani inuu naftiisa maqashiiyo idaa lam yakun asama haddaanu dhagala'ayn walaa maanica wax markaa u diida inuu ismaqlaana aanay jirin riixun walaqaun wanaxwuhumaa ama min riixin haddaynu halkaa min keenana waa caadi min riixin walaqain wanaxwihimaa maanicaasoo noqonaya ama dabayl dhaba dhabanaysa ama buuq jira iyo wax la mid ah arkaantan waxaa lagaa doonayaa inaad markaa aada ku hadasho aada ku hadashaa lagaa doonaya dadka qaarkooda waxaad arkaysaa saasu allahu akbar deetana afkaba uu isku hayaa un siduu sidaa u yahay unbuu rukuucaya hadhow markaad ku tira waniyo maxaad akridayna bay waan akhriyaya adigaani dareemin buu kuleeyahay afkaba waad isku haysay maxaad akhriday waxaa akhris lama yidhaahdo qalbiga waxa aad ka leedahay akrin lama yidhaahdo waa inaad taa ogaato qofku waa inuu dadku inay maqlaan qasab maaha laakiin hadduu keligii bannaan joogi lahaa meel aan dabayl badani jiri dabayli jirin buuqna jirin keliga hadduu joogi lahaa waa inuu ismaqli lahaa dadka qaarkoodna halkan waswaas baa laga yaabaa inay ka dhalaano ay ku dhaliso oo uu israa ismaad maqashi alla deetana dadkii markaa ku rafaadiya allahu akbar saas maaha waxaa laga hadlayaa waa meel aan buuq jirin bal istijaabi waxaad arki doontaa haddaanad adigu iska ilaalinin oonad is odhanin ha ismaqlin sida caadigaa markaad hoos allahu akbar u tiraahdo waad ismaqlin markaad keligaa tahay een buuq jirin een dabayli jirin markaa ismaqashiigu maaha kor u qaad maaha waa inaad carabkii kaga dhawaaqdo wixii carabkii waa inaad kaga dhawaaqdo si abiiciya markaad saad ula timaadid waabad ismaqliba haddaad meel keligaa joogto bilaa dabayl iyo bilaa buuqa an yusmica nafsahu haddaba waa inuu naftiisa ismaqashiyo afka uu waxaan ka yidhaahdo idaa lam yakun asama haddaanu dhagala'ayn hadduu dhagalaa yahay la ismaqli maayo walaa maanica sidoo kale aanu jirinna wax u diida inuu ismaqlo min riixin walaqain wanaxwihima maanicaasi wuxuu noqonayaa dabayl ama buuq iyo de wixii la midka ah wailaa rafaca bixayثu low zaala asamamu wاlmaanicu la samica wailaa haddii aanu isagii dhagala'ayn wailaa haddii uu maanic jiro ama uu dhagala' yahay haddii uu dhagala' yahay ama uu jiro markaa buuq iyo dabayl iyo waxay jiraan rafaca waa inuu markaa de waxaweyaan ku dhawaaqo wixii ou markaa weliba maarata kor u qaada buu yidhi bixaysu low zaala ilaa heer haddii waxani aanu jiri lahayn low zaala samamu dhagala-aantu haddaanay jiri lahayn ay meesha ka bixi lahayd walmaanicu ama maanican dabayshiiy waxaa lamidka haddaanu jiri lahayn la samica uu maqli lahaa marka waa sidii abiiciga intaynu sheegayno sidaa abiiciga ah weeyaan maaha intaa kasii kor qaad ma aha wa anlaa yanqusa waa in aanu ka hoos dhigin aanu ka dhimin shay-an wax oo min tashdiidaatiha wixii ay shad lahaayeena shantaasiba dee waxa weeyaan shadad bay leeyihiin sawma mid waliba shad shadad buu leeyahy allaahu akbarti allaahudii baa shadad faatixadii afar iyo toban shad bay leedahay ataxiyaadkii intaasoo shad buu leeyahy allaahuma salli calaa muxamed iyaduna intaasoo shad bay leedahay soo ma assalaamu calaykumtina shad bay leedahay mid walba shadkeedii waa inuu ilaaliyo lannu hadduu shadkii ka tago xaraf baa maqan xaraf baa maqan bay noqonaysa wa an laa yanqusa waa inaanu dhimin shay-an wax oo min tashdiidaatihaa shadadkeediiya wa xuruufihaa xuruufteedii wax ka mida waa inaanu dhimin wa an yukrijahaa waa inuu ka soo saaro min makhaarijihaa xuruuftii waa inuu makhaarijeeda ka soo saaro haddii kale waxaan afcarabi ahan buu ku hadlay haddii assalaamu calaykum ti siinkiiba uu saad ka dhigayo aلsalaamu عalaykum leeyahay de aلsalaamu عalaykum ma noqonayso socon mayso markaa waxa weeye waa inuu xarafkii makhrajiisi ka soo saaray markaa taas waxaa dareemeysaa tajwiidkii aynu dayacnaye laga yaabo dad badan inaanay ku baraarugsanayn ahamiyadiisa siduu muhimka u yahay xuruuftii waxaa ku kala saaraya wy daalkiiyo daad dad badan siraad ladiina un baaba yidhahdaanba saraad aladiina ordo culamada tajwiidka u tago saraad aladiina ma qur-aan baa ku dhaha waxay idinku yidhahdaan markaa daadii iyo daalkii waa inaad kala iyo daadkii waa inaad kala saartid iyo daadii intii waa inay kuu kala baxsan tahay qaafkii iyo keynkii waa inay kuu kala baxsan yihiin kayrilmaqduubi haddaad leedahay kayrilmaqduubi dee qaaf baad akridee maad akriyin keyn maad akriyin markaa waxa weeye waa inuu xuruufteedii la yimaado mid walbana makhrajkiisii uu ka soo bixiyo wa anlaa yugayira waa inaanu bedelin shay-an wax oo min xarakaatiha xarakadihii ay lahayda takhyiiran bedelaad yubdilu macnaaha macnihiiba tiraya xarakadiina waa saas oo kale xarakadu haddii ay macnaha bedelayso wixii kuuma asixin faatixadii ku asixi mayso siraaط aladiina ancamtu calayhim haddaad leedahay ancamtu calayhim ancamtu anigaa nimceeyey wey aladiina ancamta calayhim kuwaad adigu u nimcaysay marka soo sooma kala duwana kuwaan u nimceeyey iyo kuwaad u nimcaysay bay kala noqonayaan marka haddaad ancamtu calayhim akrido dee salaadi sidaa kugu asixi mayso haddii laakiin xarakada uu bedelay aanay macnihii meesha ka saarayn alxamdu lilaahi dii oo kale ayay dadka qaarkood laamkana iska dambeen alxamdu lilaahi ina dhadan baa laga yaaba alxamdu lilaahi alxamdu lilah ya alxamdulu markaa laamkii hore ayuu daminaya oo daalkii raacinaya marka taasi markaa macno cusub ma keenaysa mar haddaan macno cusub keenin waxay yidhahdeen culammadu dabcan inuu u qasto ogaan u sameeyo waa xaaraan laakiin haddii dee maalan carabku uu ka hadayo saa ay ka noqonayso faatixadii way ugu asaxaysa wa anlaa yugayira waa inaanu bedelin shay-an wax oo min xarakaatiha araa xarakaadkii ka mid a takhyiiran bedelaad yubtilu macnaaha macno tiraya oo macnihii meesha ka saarayo macno kala keenay ama bilaa macnoba ka dhigay wa an laa yaziida fiihaa xarfan waa inaanu waxani uu aqriyaya laga doonayey xaraf ku kordhin khaasatan faatixadii waa inaanu xaraf ku darin yubtilu bihi yabtilu bihi macnaaha macnaheedii uu ku burayo xaraf macnaheedii ku burayo waa inaanu ku dirin go-aan maarata waxa weyaan meeshii keenin oo aanu ku darin haddii kale salaaddii markaa ugu asixi mayso way kaga buraysaa markaa intaasuu ka ilaalinaya wuxuu ka ilaalinayaa inay qalbiga un waxuu ka aqriyaya noqoto xafka uu kaga dhawaaqayo oo maarata waxa wey uu ismaqashiinaya inaanay noqon wuu ka ilaalinayaa in shadkeedii wax ka dhimo uu ka ilaalinaya xuruuftii in wax la waayo uu ka ilaalinaya makhrajkii inuu seego dee xarafkii xaraf kalu noqonaya iyadana uu ka ilaalinayaa xarakadii inuu bedelo wuu iska ilaalin haddii weliba ay macnaha bedelaysa salaaddii way ka burinaysaa sidoo kale inuu xaraf ku soo daro xaraf inuu ku soo daro aan ka mid ahayn oo macnihii markaa uu ku burayo iyadana wuu ka ilaalin wa an yuwaaliya waxaa kale oo shardi a inuu xidhiiriyo bayna kalimaatiha kelmadiheedii wa an yuratibahaa iyo inuu u tartiibiyo calaa nadmiha almacruufi tartiibteedii la yaqaanay ay u soo aroortay marka waa maxay waa laba shardi halkani faatixadii oo kale waa inuu isku xidhiiriyo intuu bismi illaahi araxmaani iraxiim yihahdo aduu saacad aamusnaado u haddana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yihahda la yeeli maayo bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani araxiim waa in saa isugu xigigsiiyo aayadihii iyo kelmadihiiba hadduu in yar aamuso waxaa la yidhi haddii aanu ugala jeedin inuu jaro aamusnaanta yari dhib keeni mayso lakiin haddii aamusku uu dheeraado waa inuu dib ugu soo celiyo aamusku hadduu dheeraado waa inuu dib ugu soo celiyo haddaanu dheeraanin oo aamus yaroo gaaban ahaa haddii niyadiisu ahayd iska gooyo dib ugu soo celi way burtay oo waa inuu dib ugu soo celiyo faatixadii haddii laakiin uu yar aamusay uno haddana aanu markaa waxba niyoonin dhib ma laha baa la yidhi wuu sii wadaya wa an yuwaaliya bayna kalimaatiha taasi markaa waa xidhiidhintii wey wa an yuratibaha calaa nadmiha almacruuf qaabkeedii la yaqaanay waa inuu u tartiibiyo bismi illaahi araxmaani araxiim taa horaysa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin taa ku xigta alraxmaani araxiim taa ku xigta wahaakada haysor iyo daba marinin alxamdu lirabbi alcaalamiin allah haddaad tirahdo oo kale alladi agga dambegiisi ma soconayso waa inaad kelmad walba halkeedii aayad walba halkeedii aada kula timaado sidoo kale atixiyaadki waa saas oo kale isagana tartiibtiisi waa inaad u ilaaliso allahu akbarti waa saas oo kale waa inaad allahuda horreysiiso akbartuna ay dambayso soo arki maysid saasay markaa ay noqonaysa athaaliثu qeybta saddexaad alficliyatu waa arkaantii ficilka ahayd wa hiya halaaثata cashara waa saddex iyo toban alqiyaamu sara joogii warukuucu rukuucdii waطumaaniinatu kaxasiridii iyo waاlictidaalu اعtidaalkii وطmaaniinathu طmaaniinadiisii wsujuud اأwlu sujuuddii hore وطmaأniinathu iyo in maarata kuxasiloonidii lagu xasilayay wاljuluusu bacdahu fadhigii ka dambeeyey وطmaأniinathu iyo isagana طmaأniinadiisii wالsujuud الثaanي sujuuddii labaad وطmaأniinathu wwaaxidu bada aakhara bada bacda aakhiri rakcaةi wahuwa اljuluusu اlأkhiru wwaaxidu iyo mid weeye arkaantii ficliga ahayd bacda aakhiri rakcaةin ka dambeeya ragcadda u dambaysa wahuwa اljuluusu اlakhiiru waa fadhigii u dembeeyey wawaaxidu iyo mid yansha-u min ficli hadihi اlarkaani fii mowdicihaa ka dhalanaya marka arkaantaha mid walba meeshiisa lagula yimaado oo wahuwa tartiibu waa ruknigii tartiibta rukniga tartiibta isagu fal aad samaynaysa maaha laakiin intaa hore markaad mid walba meeshiisa dhigto ayuunbaa ruknigii tartiibtana la helay laakiin isagu fal gaaroo gooni u taagan ma aha wawaaxidun midna yansha-u wuxuu ka dhashaa ka dhashaa min ficli haadihi alarkaani arkaanta aynu soo sheegnay in la sameeyo la dhigo fii mowdicihaa meeshii ay lahayd wahuwa tartiibuun wa shardu larkaani alficliyati arkaantan ficliga ah haddaba iyaga waxaa u shardiya sixatu maa qablahaa waa inuu asaxay wixii ka horreeyey ee min alarkaani arkaanta ahaa ilan tartiibtiga shardiye wixii ka horreeyey waa inuu asaxo adoo faatixadii aqri haddaad rukuucdo ood isxasuusato ood faatixadii u noqoto ood faatixadii akrido ha odhan rukuucda waanigii sameeyey iminka waan sujuudayaa uun maxaa yeelay rukuucdani may asixin wixii ka horreeyey baan asixinba wixii ka horreeyey kol haddaanu asixin iyaduna ma asaxayso markaa waxa weeye rukni kastoo ficliya waxaa la doonayaa si u asaxo in de wixii ka horreeyey horta ay asixeen wa an laa yaqsida bihaa kayraha waxaa kaloo la doonayaa inaanad dan kale ka lahayn rukni walba waa inaanad wax kale ugala jeedin wax kale muxuu noqonayaa adigoo sujuudsan yaa bahal soo ordaya aad aragto markaasaad ka booday fadhigii baad deetana ka dhigatay kolkaad adigu bahal ka booday fadhiga umaad socon laakiin bahal baad ka soo booday waad fadhiisatay hadhow haddana mar labaad sujuuddo waxaad tihi fadhiganiba ha ii noqdo kii salaadda kuu noqon maayo mar haddaanad isaga daraaddii u soo kicin wax kale ku soo eriyaday ma noqonaysa tani fadhigii kuu noqon maayo maxaa lagaa doonayaa sujuuddii baa dib ugu noqon markaasaad dib u soo kici oo dib u soo fadhiisani markaasaad haddana dib u sujuudi rukuucdii baa la mida haddii adigoo taaganoo maaragtay salaaddii ku jiray uun uu midig wax kugu waabiyo deetana aad ka gabato ood rukuuc ka dhigto iyaduna noqon mayso rukuuc noqon mayso maxaa yeelay dee wax kalea ku soo foorariye rukuuc ujeeddo aad u jeeday umaad soo foorarsan haddaba wa an laa yaqsida bihaa hayraha taasii dawo ka tahay wa an laa yaqsida bihaa waa inaanu arkaantan ficliga ugala jeedin hayrahaa wax kale waa inaanu ugala jeedin mid walba mid isaga loo qastay waa inuu ahaade wa amaa mubطilaatu salaati fahnaa cashara halkan wuxuu ka gelayaa salaadda maxaa buriya waxa salaada buriyaana waa labiyo toban buu yidhi alأwalu midka koobaad faqdu sharطin sharطi waa in la waayo min shuruuطiha اثنay caشhara shuruuddii labiyo tobanka ahaa shuruuddii labiyo tobanka ahaa shardi kamida haddii la waayo dee salaaddii ku asixi mayso markaad ka baxday unbaad sugaatay inaad weyse qabin ama inaad najaaso lahayd ama inaad qibladiiba u tukan dhinac kale u tukatay shuruuddii labiyo tobanka ahaa aynu soo maray mid ka mid a haddii la waayo salaaddii ku asixi mayso way kaa burtay marka hadday marka hore kuuba guntantay weeyaan hadday kuu guntantay markii hore oo markii hore arkaanta shuruudda la wada helayey laakiin dhexdii markaad kaga jirtay la waayey rag shardi ka mid a shuruuddii salaaddaasi way burtay ama haddii markaad salaadda gelaysay shardi uu dhinnaa taasi way burtay lama odhanaya maxaa la odhanayaa mabay guntamin taasi shardigu hadduu kaa dhinnaa markaad salaadda gelaysay taa way burtay lama yidhaayo waxaa la odhanayaa mabay guntamin laakiin ta buraysaa waa tu markii hore guntantay oo macnaheedu yahay salaaddu markii hore shuruuddeedii o dhami waa u dhammaystirnay laakiin bartanka markii lagu jira iyadoo lagu dhex jiro ayaa shardi kamida la waaya ama weysadii baa jabtay ama nijaasaa soo korodhay ama qibladii baa laga jeestay dee markaa salaaddaasi way buraysaa camdan si ula kas ah inuu maarata waxa weeyaan qofku shardi uu uga takhalluso oo shardi uu markaa meesha uga saaro dee salaaddii way ku buraysaa walow biikraahin haa camdiga ama ulakaskaasi haba noqdo mid markaa lagugu qasbay jeedsa baa lagu yidhi o markaa xabad baa lagu qabto xaggaa u jeedsaa lagu yidhi qibladii baa deetana ka jeedsatay salaaddaasi way buraysaa la odhan maayo ninkani waa qasbanaaye salaadda ha ka burinina way buraysaa hadhow markuu awoodana dee waxaa la doonaya inuu qibladii uu u tukado aw sahwan ama si markaa sahwiah wuu sahwiyeeyo wuu ismoodsiiyey ama wuu hilmaamay aw jahlan ama jaahil baabu ahay mabuu garanaynba in la weysaystaba muu garanay salaad buu iska tukaday ama in qiblada loo jeestaba muu aqoona dhinacunbuu isaga jeesto wuu iska tukaday ama wuu ilaa sahwigu waa wii wuu ilaawey wuu yaqaano uu garanaye laakiin sahwi baa ku dhacay maskaxdiisiiba wixii ka yar baxay maskaxdiisii ayuu ka yar baxay shaygii deetana wuu isyar ilow wuu yar ilaawey deetana markaasu wixii salaaddii la yimid salaaddii waxba u asixi mayso marka waxaa la mid a masalan nijaasaa ku marsanayd waad isilowday inaad iska maydho salaaddii baad iska tukatay dee salaaddaasi waa soo celin bayna ayaa ayaa lagaa doonaya salaaddaasi may asixin ama maad ogeynba inay nijaaso waxaani uu leeyahay hadhow unbaad ogaatay inaad nijaaso lahayd markaad tukanaysay salaaddaasi waa la soo celinayaa inaanad weyse qabin nin ogaaday oo kale ayuunbaad noqonaysa الثاني فqd ركن miن أrكاaنiha تiسcaةa caشhaرa camdا hardiga mubطilka ama buriyaha labaad waa in la waayo rukni kamida arkaantii salaada ee sagaaliyo tobanka ayanu soo marnay camdan si ula kaca aad uga tagto ama rukuucd baad iskaga tagtay ama faatixaad iskaga tagtay ama sujuud baad iskaga tagtay adigoo u kasaya dee salaaddaas way kaa burtay oo salaad lagu ciyaaray ayay noqotay fain kaana sahwan haddii ka tegidda aad ka tagtay ruknigu uu si sahwiya ku yimid oo aada sahwiday ataa bihi qofku wuu la iman ruknigii buu la iman idaa dakarahu markuu isxasuusto allaahu akbar baa tidhi show faatixaba maad aqriyana waad rukuucday uun keligaa baana tukanaysay markaasaad marka adoo rukuucsan baad isxasuusatay inaanad faatixadiiba soo aqriyin maxaa la doonayaa markaad xasuusatay deg deg waa inaad u kacdo haddaad waxoogaa kusii fadhida rukuucdii kusii jirto salaaddu way kaa buraysa ila rukuucdani rukuuc jirta maahe waa inaad deg deg uga kacdaayo aada faatixadii la timaadaa haddii laakiin aada imaamka ku daba tukanayso way dhacdaay oo markii la rukuucay uun adna aada rukuucdo laba mid bay noqonoo inaad xasuusato adigoo weli taaganoon adu rukuucin baad xasuustay inaad faatixadii aqriyin markaa waxaad samaynaysaa waad aqriyaysa hadduu imaamku rukuucda xataa ka soo kaco aduu waad aqriyaysaayo waad dadejinaysaa inaad markaa daba cararto imaamkii waad rukuuci waad daba ordiyo inaad gaadho ayaad isku day haddii laakiin markii uu rukuucay adna aada rukuucday aada is ogaatay inaanad faatixadii soo akriyin noqon maysid waayo imaamkaad la socotaa imaamkiina waa adigan la rukuucay ma noqonayside markuu dhammaysto ayaad ragcad u kacaysa adigu markuu isagu dhammaysto ayaa adigu ragcad u kacaysa haddaba wuxuu yidhi fa in kaana sahwan haddii uu sahwi rukni uga tago ataa bihi ruknigii wuu la iman idaa dakarahu markuu xasuusto walaa yuxsabu wax ka soo qaad maloo la tirsan maayo maa facalahu waxan uu sameeyey bacda almatruuki kii uu ka tegey dabadii waxan uu sameeyey macno mala oo waa la yska tuuri xataa ya'tiya bihi ilaa kii uu ka tegey uu la imanayo faatixadii amaad akrin waad rukuucday rukuucdii baad ka soo kacday waad sujuudday sujuuddii baad ka soo kacdo waad fadhiisatay sujuuddii labaad baad sujuudday markaasaad isxasuusatay inaanad faatixadiiba aqrin ragcaddii hore dee waad kacaysaa un sidaa aad tahay wax alle waxaanaad samaysay maaragtay rukuuc iyo sujuuda lahaana wax ka soo qaad ma leh wax la tirsanaya maaha halkii baad ku noqonoo faatixadii baad soo aqrii dib baad u soo rukuuci wahaakada ahaaliu ka saddexaad ziyaadatu ruknin ee salaadda kaa burinayaa ziyaadatu ruknin waa inuu rukni kordhiyo min arkaanihaa arkaantii salaada ka mid ah ee alficliyati ficilka ahaa inaad sujuud kordhiso ama rukuuc kordhiso dee salaaddii way kaaga buraysaa si markaa camdiya si camdiya inaad u kordhiso camdan weey ziyaadatu rukni min arkaaniha alficliyati camdan si camdiya haddaad rukuuc u kordhiso ama sujuud u kordhiso ama fadhi u kordhiso ama sara joog u kordhiso waa kuwii ficilka ah aynu soo sheegnay haddaad kuwaa mid ka mida kordhiso salaaddu way kaa buraysaa maxaa ku baxay ficilkaasi kuwii qawliga ahaa haddaad faatixadii laba jeer akhrido ama salligii nebiga aad laba jeer akhrido ama atixiyaadkii aad laba jeer akhrido sow rukni maad kordhinin rukni qawliya baad kordhisa rukni ficliya maad ruk maad kordhin kaasi salaadda kaa burin maayo laakiin rukniga ficliga ah ayaa soo kordhintiisu ay salaaddii kaa burinaysa aw ityaanuni aw ityaanu niyati ama niyadii oo lala yimaado aw takbiiratulixraami ama takbiiratulixraamkii oo lala yimaado aw isalaami ama salaamtii oo lala yimaado fii gayri maxallihi meel aan meeshiisii ahayn camdan weeyaan intaasoo dhamiba si ula kaca niyadiibuu meel aan meesheedii ahayn la yimi ragcaddii labaad ayuu yidhi waxa weeya waxaan tukanayaa salaadii duhur oo niyo cusub oo hadda uu inshaynayo uu ka dhigay dee salaaddii waa iska buriyey ama takbiiratulixraam buu la yimid ragcaddii labaad haddana allaahu akbar oo uu niyoonayo inuu salaad xidhay dee salaad baa kuu xidhnayd ilanood ku jirtay takbiiratulixraamkan aad salaadda dhexdeedii kula timid salaaddaadii horun bay kaa burinaysaa wax kale ku tari mayso salaaddu way kuu xidhnayd mar labaad inaad la timaadaa way kaa burinaysaa salaantiina waa saasoo kale iyadoon meesheedii la gaadhin baad assalaamu calaykum la timid dee way kaa buraysaa fa in kaana sahwan hadduu si sahwi ah ay taasi uga dhacday aw zaada ama uu kordhiyo gayra maa dukira kuwaa la soo sheegay wixii aan ahayn oo min alarkaani arkaantiya sida faatixa uu meel maarata mar labaad aqriyey ama atixiyaad uu mar labaad aqriyey iyo kuwii lamidka ahaa camdan si camdiyaabuu u soo kordhiyey aw sahwan ama si sahwiya ayuu u soo kordhiyey faatixo ama atixiyaad kale oo yani waxan ujeedaa akhrintii un maaha fadhi lam tabtul salaadu ka buri mayso hadduu sarajoogiiba atixiyaad ku akriyo ataxiyaatu lilaahi sarajoogiiba uu ku akriyo haddaanu ciyaar ugala jeedino iska xus ilaahay dikri ilaahay inuu ugala jeedo de atixiyaadku waa iska xus ilaahaye salaadu kaga jabi mayso ama faatixadii buu iska akristay isagoo qur-aankii buu iska akristay isagoo fadhiya oo atixiyaad u fadhiya atixiyaadkii waa akriyey muxuu ahay faatixana wuu iska raacsaday faatixadaasi de waa laga fiicanyo inuu sidaa sameeya may ahayn laakiin salaaddii ka burin mayso ama camdi ha ka ahaato ama sahwi ha ka ahaato fain kaana sahwan hadduu waxaani sahwi yahay rukni ficliya sujuud buu kordhiyey ama rukuuc buu kordhiyey si sahwiya lam tabtul salaadu ka buri mayso aw zaada ama wuxuu kordhiyey hayra maa dukira kuwaa lasoo sheegay wixii aan ahayn oo min alarkaani arkaantii waa kuwii qowliga ahaaye aan salaan iyo takbiiratulixraam ahayne camdan si ulakaca ayuu u soo kordhiyey aw sahwan ama markaa si sahwi ayuu u soo kordhiyey lam tabtul salaadu ka buri mayso wsala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallah